magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qarin jibinayeen toddoba boqol iyo siddeetan arday oo dhammaysay heerka koowaad ee waxbarashada islamarkaana ka aflaxday jaamacadda simad ee muqdisho munaasabada ay ardayda ku qarin jibinayeen ayaa waxaa ka qaybgalay hogaanka jaamacadda simad waalidiin iyo ardayda qarin jibisay doctor cabdikariin muxudiin gudoomiyaha jaamacadda simad ayaa ka warbixiyey tirada ardayda qarin jibisay iyo kuliyadaha ay barteen maanta xaruntoena jaamacadda simad waxaan ku qabannay xafladda qalinjibinta labaatanaad dufcaddii sanadka oo ah xafladdii labaatanaad xafladdan dad ku qalinjibinayay waxay gaarayeen toddoba boqol iyo siddeetan arday oo ka qalinjibinaya sagaal kuliyadood oo kala duwan qaarkood waxay ahaayeen dhakhaatiir qaarkood waxay ahaayeen injineero qaarkood waxay ahaayeen looyaris kuwo waxay ahaayeen xisaabiyayaal marka waxay isugu jireen dhammaan qaybaha kala duwan ee brograamyada jaamacadda ay bixiso sidoo kale waxaan rabaa inaan tilmaamo dadka maanta qalin jebinaya waxaa ka mid ah arday tiro badan oo cilmi baarisyo sameeyey jaamacaddu waxay hormuud u tahay cilmi baarisyada soomaaliya laga sameeyo kaalinta koowaadna waa uga jirnaa nambarka ugu badan ee cilmibaaris la sameeyeyna geyiga soomaaliyeed waxaa sameeyey jaamacadda sima dadaalkaas waxaa qayb ka ahaa arday qalin jebinaysay kuwa maanta qalin jebiyey kuwo ka mid a ayaa cilmibaarisadii ay sameeyeen daabacay oo joornaalo caalamiya ku daabacay nambar fiican oo ka mid a dadka maanta qalin jebinayay waxay ka faa'iidaysteen brograamyada kala duwan ee jaamacadda bixise ku saabsan hal abuurka waxaa halkan ka qalin jebiyey dad bisinesiya iyo ganacsiyo leh oo jaamacaddu ay ka kaabtay tababarka ku saabsan sidai ay abuuri lahaayeen ganacsigooda qaar ka mid ah ardayda loo qabtay munaasabadda qarin jibineed ayaa dhankooda ka hadlay dareenkooda waayahii simad ma ahan runtii waxaan iloobi karo shan sano kadib maanta waxaa ii suurta gashay sidoo kalena inaan kaalinta koowaad u galo brograamkii aan dhiganaya ama departmentiga dhiganayay waxaan leeyahay simad nolosheedii ayay bedeshay arday badanna nolosheedii way bedeshay waanu ku faraxsannaha maanta inaan ka qalin jibinayno jaamacadda simad maanta dareenkayga lama soo koobi karo iyo farxadaa dareemaya maalinta qalinjibinteeda waxaa aad ugu mahad celinaa waalidiinteeda hooyadee aabaheey oo maanta xeerka ay soo gaarsiiyeen sidoo kale waxaa u mahad celinaya eedadee oo har iyo habeen ila hortaagneed si maanta maalintaa u soo horgaaro sidoo kale waxaa u mahad celinaa macallimiinteeda jaamacadda iila soo shaqeeyeen inaa maxaa la yidhahda maalintan sidaan quruxdooda inoo sameeyeen jaamacadeyda waxaa ku faraxsanahay inaa sanaddan qalinjibiye ilaahan mahadiisa waa dhammaanna waxaa u mahad celinaa waalidiinta iyo dadkii soo gacan qabtay iyo macallimiinteedii waxbarasho from dugsi ilaa iyo jaamacadda aan ka dhamaynayay sidoo kale waxaa u mahad celinayaa dadka walaalka maadaar salaad oo asna waxbarashada igu soo gacan qabtay waalidiinteeda dhammaan qofkii muuqal iyo muuqaal iyo yaqaano ardayda munaasabada qarin jibineed loogu qabtay magaalada muqdisho ayaa noqonaya dufcaddii labaatanaad ee ka qarin jibisa jaamacadda simad tan iyo markii la aasaasay